dhalinyarada degmada matabaan ee gobolka hiiraan kulun iyo kuqabsadana degmada ayaa waliba iyo kukuhadalena dhibaatooyin maalmo hora iyo ku dhiyana degmada taas oona salka kahayta aanooyin qabiil oo ku dhex dhalade lama beelood walaale oo isdegaayana gobolkaasi hiiraana dhalinyaradan oo kulunsho kukuhadalena in la roojiyo colaada ayaa tilmaameen in maamulka degmada iyo odayaalka dhaqanka lankubaahanyaa in iyo qabuujiyan colaada islamarkaasina nabad la dhexdhika dadka diriirtan dhexayta salanhela nabad iyo xasiloona waxaana ku mid ah dhalinyarada degmada matabaan ee gobolka hiiraana yaa arrintaasi ka tilmaamay warla ku-xumaada oo hoosandhiyongata shacabka ka nool gobolka hiiraana in xilligan dhagoosho iyo kadheegana xaalado adag oo markaasi ku cusboonaaday gobolka hiiraana waliban iyo kabaaqana inay nabad la helaa
haddaan nahay dhallinyarada magaalada matabaan waxaan aad uga xunnahay shaqaaqooyinka dhibaatada leh ee ehelka u dhexeeya ee matabaan iyo nawaaxigeeda baryahan ka soo cusboonaaday oo ay u dambeyday dhacdadii xalay foosha xumeed ee ka dhacday matabaan waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay dhacdadaas foosha xun oo aan xilligan la joogo habboonayn oo aan u qumanayn ama u toosnayn qof walaalah walaalayaalow naga daaya looma baahna diinta islaamku ma qabto qof islaama in qof islaamuu qof kala dilo wax islaamnimada ku wanaagsan maahan ehelnimada ku wanaagsan maahan waan cambaaraynaynaa waan ka xunnahay waxaana rajaynaynaa insha allahu inay intaa ku ekaan doonto waxaan leennahay walaalayaalow waxa aad waddaan ama aad ku jirtaan wax fiican ma aha wax aad iyo aad looga habboon yahay waaye wax diinta islaamku ay qabto ma aha wax damiirka iyo dadnimada soomaaliyeed iyo ka deegaan ahaan intaba ku fiican ma ahan arrimahaas aad iyo aadaan maaragtay uga xunnahay waxaan leennahay runtii waan cambaaraynaynaa waana ka xunnahay waxaan leennahay walaalayaalow dadka qoryaha sita ee arrimahaas raba inay maaragtay sameeyaan ka jooga wax fiican ma aha dhiig walaalka oo maanta aad daadisid wax horumara oo aad ku gaaraysa ma laha
annagu waxaan u tacsiinaynaa inta muslimiina waxaan rabnaa baaq yar in oo dhowr guruub oo hawshaan wax weyn ka gashay inaan u dirno midda koowaad waxaan rabnaa inaan baaq u dirno maamullada degmooyinka iyo ciidamada amnigo iswata hal baaqaan rabnaa inaan u dirno haddaan naha dhallinyaradii deegaanka ayaga waxaan leennahay amnigu waajib aan dadka kale ka saarna inay ka saaran yihiin iska saara oo hawshu hadda siday ahayd ha lagaba laba jibaara dadaal waa haysaan ayaga intaasaan leennahay tagta tagtaye timaatada ha loo tooghaayo inaan nidhaanno war colaad qofaa ku dhimanayee qof ku dhalan maayo kuwa isdili lahaana ma aydin dad ehelahoo ilma adeeraha tihiin tii xalay ha u dambaysaan leennahay colaad dambe iyo qof dambe oo naga geeriyoodo waxaan sidoo kale caddaynaynaa inaan garab taagannahay laamaha amniga iyo maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka kalena shaqaynayno si dambe oo maalayacniya inuusan qof nooga dhiman dhallinyaro ah